waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ardada shaqaalaha iyo dadka soo booqda iskuullada new south wales ayaa laga mamnuucayaa inay iskuullada u soo qaataan mindiyaha ama tooreeyaha sida diin ama dhaqan ahaan loo xirto tan ayaa imanaysa kadib markii tooreeyeen ka dhacday laba asbuuc ka hor la isticmaalay toorey dhaqan ahaan loo xirto laakiin go'aankan ayaa lagu tilmaamay mid aan laga fiirsan oo lagu degdegay oo ay ka xumaadeen jaaliyadda diinta siiga ama siingasiingaha ee gobolka new south wales tooreyda dhaqanku waxay ka mid tahay shan shay oo ay dadka diinta siigu haystaan laga doonayo inay qaataan ama xirtaan tooreydan oo loo yaqaan kiirbaan ayaa loo ogolaa inay ardadu la galaan iskuullada dowladda new south wales iyadoo loo eegayay inay tahay arrin diimeed laakiin laga bilaabo arbacada maanta oo bisha may ay tahay sagaal iyo toban waa laga mamnuucayaa iskuullada new south wales primiyaaradda gobolkaasi gladis barre jiklian ayaa sheegtay inaan cidna laga cafinayn mamnuucidda guud ee saaran in mindiyo lala galo iskuullada oo ardaygii lagu qabto uu wajihi doono labaatan maalmood oo iskuulka laga joojiyo ama lagaba eriyo iskuulka gebi ahaanba ilama aha in hub noocuu doonaba ha noqdee wakhtiga hadda lagu jiro ay tahay wax habboon in iskuullada loo qaato isbeddelkan ayaa waxaa dhaliyey tooreeyeen ka dhacday iskuulka sare ee glenwood ee xaafadda waqooyi galbeedka sydney laba asbuuc ka hor wiil afar iyo toban jira ayaa lagu eedeeyey inuu toorey ku dhuftay wiil kale oo lix iyo toban jir ahaa isagoo isticmaalayay tooreydaas kiirbaanka la yidhaahdo ee arrimaha diimaha loo xirto mamnuuciddan ayay madaxda bulshada siigu kala mid dhigeen takoor diimeed waa in maadaama australia tahay meel ay ku nool yihiin dad kala dhaqamo duwan la aqbalo dadka dhaqanadooda cidda ay yihiin iyo diintooda arrintan waxay xudun u tahay qayimkeenna aan diinteenna ku dhaqanno ayuu yidhi george williams oo ah qabiir ku takhasusay dastuurka ayaa sheegay in inkastoo mamnuucidda noocaana ay ku adkaan lahayd heer federaal laakiin heer gobol aysan jirin wax dadkaasi difaacaya dastuuriyan muhiimaddu waa in new south wales ay xakamayn karto sida qofku diintiisa ugu dhaqmo way samayn kartaa dowladda new south wales iyadoo aan jebinayn wax sharciga sababtoo ah dastuurku kuma khasbayo inay ixtiraanto xorriyadda diinta marka wax celinaya ma jirto ayuu yidhi taas macnaheedu waa in xataa ay wax ka daran taas samayn karta dowladdu haddii ay doonto marka in iyadu isxakamayso caqlina isticmaasho maahane ma jiraan wax sharciyan celinaya ama ka hor istaagaya ayuu yidhi dowladda iskuullo badan oo caalamka ah ayaa dhibaato ka soo maray sida ay u maarayn lahaayeen ama u sharciyayn lahaayeen mindiyaha dhaqan diimeed ahaan loo xirto dalkan australia gobollada west australia iyo victoria ayaa u ogolaaday in ardadu qaadato tooreyda kiirbaanka la yidhaahdo oo ay xirtaan bulshada siigu iskuullada queensland ayaase hore looga mamnuucay mindidan ama tooreydan inta badan iskuullada britain waxay ogol yihiin tooreyda mid muuqaal ahaan u eg oo yar oo laakiin gebigeeduba xiran oo aan si dhaqso ah loola soo bixi karin halka maxkamad sare ee ku taalla kanada ay tuurtay mamnuucidda tooreydan iyadoo maxkamaddu ku sheegtay in mamnuuciddu ay dirayso fariin ah diimaha qaarkood ma laha xaqa iyo difaaca diimaha kale new south welesna mamnuucidda tooreyda ayaa sii socon doonta ilaa inta dib u eegid laga fiirsan doono waddada kale ee la qaadayo waatan mar kale primiyaaradda gobolka new south wales waan fahansannahay muhiimadda qaadashada tooreydan ay u leedahay dadka diintaasi haysta waana taageeraynaa waxaan rajaynayaase inay jiri doonto tanaasul labada dhinaca oo aan ku qanacno oo hore loogu socdo ayay tiri waa kan mar kale mid ka mid a madaxda jaaliyadda siiga ma dhahayno yaan siyaasadda waxba laga bedelin ee waxaan doonaynaa in wax laga qabto walaaca bulshadani ay qabto ayuu yidhi like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali